فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda alfurqaan caawa oo isniin ah waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay deegaan ka tirsan gobolka sanaag iyo qarax ka dhacay gobolkaasi kaas oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan puntland beesha hubeer ee wilaayada gado oo duubatay suldaan cusub kelimaadkii laga jeediye munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gado ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka inshaa allah dhuuxa sidoo kale caawa waxaad ku maqli doontaan aqoon-yahan xog ogaal u ahaa shirkii ay dhowaan yeesheen wadaadada dowladda federaalka oo ka hadlay waxa uu shirkaasi xambaarsanaa waxaan caawa idiin soo gudbinaynaa qaybta koowaad ee tacliiqiisa ku aadan shirka qodobadaasi ayaad dhegaysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa shan iyo tobanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga ah waafaqsanna shanta bisha labaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta la wareegay deegaan lagu magacaabo durduri oo u dhexeeya magaalooyinka ceelaayo iyo laas qoray ee gobolka sanaag markii mujaahidiinta ay la wareegeen deegaankaasi ayaa maamulka puntland oo arrinkaasi ka walaacsan waxa uu ciidamo iyo gaadiid ka soo diray magaalada boosaaso ee gobolka bari kuwaas oo tiradoodu ay gaaraysay ilaa iyo afar iyo toban gaari oo nuuca dagaalka ah waxaana ay la kulmeen qarax lagula eegtay duleedka deegaanka ceelaayo halkaas oo lagu dilay sarkaalkii watay ciidankaasi oo la odhan jiray cabdirashiid cali xiirey oo loo yaqaanay abees dhuuni waxaana sidoo kale qaraxaasi ku dhintay mid ka mida ilaaladiisa halka mid kalena uu ku dhaawacmay لدين عظيم waayahay qeybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa aqoon-yahan ibnu muflix oo xog ogaal u ahaa shirkii ay dhowaan yeesheen wadaadada dowladda federaalka ah ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabihii uu xambaarsanaa shirkaasi waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta koowaad ee tacliiqiisa ku aadan shirkii muqdisho ka dhacay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أحبتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u mahad celinayaa allaha weyn ee waaxidka ah subxaanahu wa tacaala allahaasoo naga dhiga dad muslimiina diintiisa qayimka ee qiimaha badan ee wanaagsanna nagu hanuuniyey allahasa subxaana wa tacala u mahad celinayna marka koobaad mahad celintaasoo meelay ka bilaabatay meelay ka dhamaatay midna lahayn meelay ka bilaabatay meelay ku dhamaatay midna lahayn waxaa kaloo mahad celinayaa marka labaad walaalaha muslimiinta ee daadihiya idaacadka islaamiga ah khaasatan idaacada alfurqaan ayaguna waad u mahad celinayaa waxaan salaamahayaa dadka muslimiinta ah meel walba ay joogaan intaa kadib waxaan insha allahu tacaala ka hadli doonaa nimankan sheeganaya dowladda shirka ay maandhowed qabteen laguna tilmaamay shirka culimada marka u dambaysana inaan tix yar insha allahu tacaala aan kusoo gebagabeeyo haddii alla idmo saaad ogsoonteen ikhwaani fil caqiida shirkan ujeedooyin badan oo kala gedisan oon isu meel u soconin ayaa laga lahaa dhaqaalihiisa waxaa bixiya maraykanka boqolkiiba nisbe ka mid ah qaybta labaadna waxaa iska kaashaday imaaraadka iyo qatar dhaqaalaha shirka ku baxay oo lacag aad u tiro badan ah ilana intaasoo nin oo meesha la isugu keenay oo akaaliin ah marka saddex beri nimanka wada quburiyiinta ee mushrikiinta ah ee maalin ay bunaystaan mooyaan maalin kaleento aan dhargi jirin oo la yidhi saddex beri habeenkii quraacdii qadiya cashooda ha loo diyaariyo iyo ictisaam oo arteen caloolahooda iyo wax ka soo dhacay waxaan cuntay ka- ka- kaga soo dhacday kaga soo baxday nimankaasi kharashka ku bixi kara ee gawskooda geli kara iska da waxay qaadanaya jeeb ku qaadanaya nin walba waa dareemi karaa waana garan karaa saa darteed shirku waa shir dhaqaalihiisa la diyaariyey asalkiisa iyo aas-aaskiisana maraykanka ayaa soo jeediyey waxaa soo jeediyey xasan sheekhna u soo dhiibay hoggaankiisana iska lahaa ninka u qaabishan arrimaha sirdoonka ee maraykanka iyo ninka la taliyaha madaxweynaha oo asna kunba oo la yidhahdo asaguna waa khabiir fi ljamaacaat alislaamiya yani fi taftiit jamacat alislaamiya si jamacat islamka loo kala furfuro ama mucaarado lagu sameeyo khabiir ku yahay lagu yidhi nimadaa nin baa shirka iska kaashaday baydhanna waa ku saddexeeyey shir saddexaad nin ka soo baxay oo saddex geesood ah xasan sheekhna loo soo dhiibay sidaasna maxaa la yidhahdaa ku soo ambaqaaday kuna soo ambabaxay dhaqaalihiisuna qaybna maraykanka uu bixiyey qaybna qatar iyo imaaraadka oo maraykanka wakiilka ah maraykanka amar uu siiyey ku soo bixiyey saddexdaa qol ay dhaqaalaha ku baxay iska kaashadeen weeyaan saas horta shirku hawaa intaa loo fahmaa waa qodob qodobka labaad nimanka meesha la isugu keenay culimada lagu sheegayna culimo ma ahayn niman cadaqaatiyaala diinta ilahina aan aqoon u lahayn xaqna aan weligood sheegin weligoodna buruglaysta ribada cuna munxarifiin ah mushrikiin ah dimuqraadiyiina meesha isku imaadee culimo isuguma imaanin waxaad ku garan kartaa ictisaam raggoodii ay fooda ku wadan jireen markii masale diiban laga hadlayo mee awa nimankii maanta muqdisho markii la yidhaahdo dadka wax barahayey away maxay uga soo qaybgeli waayeen meesha marka horta inuusan shir ka jirinoo aafa ka socotay horta bal sidaa ku garo waa inuu qofku caqligiisa intuu dib u kaasho u fiiriyo uu maxaa la yidhahdaa ii sheegay wax ku fahmaan waayo laakiin hadduu caqligaaduba jiran yahay caqligaaduba usan wax fahmaynin halkaan baa taagnaa soo taagan culimada soomaaliyeed baa shir aad ku haynaysaa ثالثا qodobka saddexaad waxaa weeye meeshan waxaa la yidhi waxaa lagu qabanayaa shir culimo waxaa la yaab leh shirka isku keenay suufiyo ictisaam oo munxarifiin dimuqraadiyiin ah qayb shiicada ka mid ah oo culimo sheeganaya shiica oo qudub uu ka mid yahay qayb ictisaamka ka tirsan b sta puntlandna ka tirsan c a-da maraykankana ka tirsan qoladan maxaa dhihi jiray waxaas b b maa la yidhahda yar ma aqaana ictisaam hoos tago oo puntland iyada laga aasaaso axmed cabdisamad iyo gurubkiis ayaguna hoos tagaan ka tirsan oo qorno uu kow ka yahay bal shirkan aafada shirkan ku jirta iyo shirkan musiibada dhex fadhida ila arka bal ila fiiriya war adigoo salafinimo sheeganhaya inaad noqoto b s adigoo salafinimo sheeganhaya inaad noqoto b b qolay wax la jira garan maayo ictisaamka hoos tagahayeen ayagana jawaasiista kana gaalsan kana mujrimsan kana dhagar badan b s ta adigoo salafiye sheeganhaya inaad si u shaqayso cabdiraxmaan shariif iyo cabdiraxmaan sheekh cumar iyo raggii lamidka la yaqaano toron meesha la sheegay minneapolis abtunow hadda aan taagana waxaa xidhxidhan dumar dad masaakiino abaar ku dhacay lacag u aruurinhaya iyo wiilal dhallinyaro ah laguna eedeeyey inay shabaab yihiin ragga jaatustan waa la yaqaanaa waa ninka la yidhahda cabdirasaaq xaashi waa ninka ninka la dhooye waa ninka la yidhahda maxaa la yidhahda cabdiraxmaan shariifkan hadda meesha fadhiya waa cabdiraxmaankan hadda meesha fadhiya asagana kalente ee maxaa la yidhahdaa sheekh cumar iyo ragga lamidka dadka jaatustan baa hadda xidhan qaar maxkamadii u dhammaadeen oo hadda la soo daayey qaarna weli ku jiraan qaarna weli sii xukuman yihiin markuu shirku shir jawaasiis iyo mushrikiin iyo dimuqraadiyiin isugu imaadeen iyo shiice ah ayuu ahaa mooyeene shir culimo soomaaliyeed isugu imaatay muusan ahayn qodobkas afraad shirku hadduu shir culimo yahay laga soo bilaabo nabiyuna maxamed sal allahu alayhi wasalam iyo asxaabtiisa ridwaanullahi calayhim ajmaciin iyo salafu saalix ilaa yowmina haada waxaa jiray dumar fuqaha ah waxaa jira dumar diinta laga qaato waxaa jira dumar loo xoraysto oo hoyadan caaisha ay kow ka tahay muwaطacu maalig waxaa ku sugan أبو صالح بن عبد الرحمن بن عوف ninka la dhihi jira garas ana faqiiha fuqaha sabca lagu tiriyo fil madiina ku jira iyo saxaabiga jaliilka ah ee aktaru saxaabati xadiidna abu hurayra ah mas'ala qabays ku saabsan isku qabteen aw salim cabdiraxmaan oo ardayga abu hurayra wuxuu yidhi sidan ma aha abu hurayra wuxuu yidhi waa sidan ummahaatul mu'miniin baa la sula tegey ummahaatul mu'miniin baa la yidhi mas'alada isku haynaa ee ka war waa fi muwata maalik ha laga raadiyo way ku jirtaa bilowga hore ku jirtaa yaa la sula tegey waxaa la yidhi sidanaan abu salim cabdiraxmaan muxuu yidhi sidan uu yidhi abu hurayra muxuu yidhi sidan uu yidhi abu hurayra mas'alada waa laga yaaba absalaan ku fadhiya tiri ma haystaa shir ay caaisho ka qayb gashay markii masale loo baahdo ayadoo min waraa ilxijaabka hooyada ummahaatlmu'miniin dadka o dhanna hooya u ah ayaa haddana sidriga gadaashiisa ayadoo fadhida iyo xadiidkeeda yeerin jirtay mas'aladii fadwadan laga qaadan jiray ma haysaa shir intay rag dhex fadhiisatay ma haysaa meel lagu soo naqliyey ama lagu soo guuriyey oo kaga qayb gashay waana yacni waana dumarka adduunka soo maray faqiihadoodi weeye laa ikhtilaafa fiiha wax muran kama taagno inay muxadisada faqiihadda muslimiinta ayd asabca saxaabada lagu tilmaamo maxaa jira almukthiriina fi lxadiid sabca lagu tilmaamo ayay ku jirtaa caaisha anas ibnu maalig iyo ayada iyo cabdullahi ibnu cumar iyo iyo abu hurayre iyo gurubka waa halka dumar halkaa qofka dumara kaga jirta lixda kale waa rag almukthiriina fi lxadiid marka la tirinayo toddobadan saxaabe ee ugu xadiid badan keligeed baa dumar kaga jirta weligaa shirka ka qayb gashay ma soo helaysaa ma keenaysaa muxuu yahay shirkan naagaha meesha dhex fadhiisanayo ee naagu dhex fadhiyaan weliba kaaga darne ana xataa si fiican u asturayn qaarkood naagta hadlaysay ee ka hadlaysay iyo sheegay bahalka haystay ku haysay waxaana laga siiyo maxaa la yidhahdaa culimada dumarka lagu daro oo tusaale usoo qaadanaysay intay dhallinyaro marti qaadeen marti dhallinyarada ka dareertay usoo qaadanaysay dharkay qabta fiirihii labiskeed taasaa culimaa shirku marka shir culimo ma ahayn shir aafaysan oo meeshan balaayo ku duwan tahay buu ahaa waxaa kaloo kaaga baxaya oo iyadana masalada sharcad noqon kartaa shirku wuxuu ahaa shir dad iswaaya ay isku arkeen hor meesha dumar shukaansi baa ka dhacay shukaansi dumar ayaa meesha ka dhacay shukaansigaa dumar ee meesha ka dhacay waxaan is idhi baa mararka qaar show meesha ciil baaba laisku qabayba ragga dumar isla'aa oo meel iska gaadhaan bala'aaba meesha isugu imaadayba waad arkaysaan kuwa aad meesha telefoonada kala qoranaya gacanta isu taagaya ragga dumara kaaga sii daran ee haddii hataa dumarka intay soo dhex fadhiistaan ay gooni u fadhiisan lahayn waxbay ahaan lahayde dumarkii baa raggii lagu dhex jarjaray waxaan arkahaya laba naagood laba nin naag dhex u dhexaysa oo yacni naagta bawdadeeda iyo ninka bawdadiisa wax u dhexeeya farqa aadan garanayni taaka ma dhanno inay saaran yihiin iyo waxaa shaki iga gal markaan aad u fiiriyey inay labadooda bawda isa saaran yihiin oo ninkii lugtiisa iyo naagta lugteeda ay dhinacaas ku hayaan oo istaaban hayaan iyo inay far wax dhan u dhaxaysaan kala garan waaye markaan aad u fiiriyey soo dhoweeyey soo jiiday dhinac walba ka maray intii tabartay ahayd waxaan is idhi war ma istaabteen talow mise farqi yar baa u dhexeeya war dumarkii la yidhi waqarna fii buyuutikinna la yidhi dumarkii la yudiina calayhinna min jalaabiibihin dumarka intaasoo shareeca ee waamira la dul saaray maxaa ragga bartikooda soo fadhiisiiyey shirku hadduu shir diineed yahay wey war meesha shir diineed kama dhicine ikhwaani meesha shir diimeed kama dhicine shir fisqi baa ka dhacay meesha shir culuma kama dhicine shir jawaasiis iyo mooryaan iyo mushrikiin iyo munxarifiin iyo dimuqraadiyiin baa ka dhacay meesha shir kama dhicine waxaa ka dhacay riwaayad iyo shaneemo la daawanhaya ahayd meesha wax ka dhacay ee shir kama dhicin culimana kama dhicin diinna lagama soo saarin waa inaad taana saa u fahantaan midda lixaad ee markaan shirkii qiimeeyey ii soo baxday nimanku waxa ay meesha la tageen ee loo sheegay wuxuu bayden iyo ragga aan soo tilmaamay ay ka soo baaraan degeen xasan sheekhna uu af soomaali ku qoray iyo xamsiya gurubkooda iyo sirdoonka imaha salaad ay af soomaali ku qoreen yaa nimanka loo dhiibey waxaa layidhi marka saddex maalmood hala dhartiyo nimankan oo dee waa taqaanaaye hilib iyo halaga dharjiyo bahalkii meelahooda iska joogeen shirkii baa isku waxaan ka hadlayna hay yidhahdeen ha iska cacaytabeen maalinka u dambaysana intan aan qoran un miiskaa la soo imaadanoo culimmada soomaaliyeed war murtiyeedkay soo saartay waxaa weeye waa kan hal kelimaa kumayn darin kelima waaxido ayagu ay leeyihiin kuma aysan darin intii loo qoray bay miiska la soo fadhiisteen lana imaadeen kaaga daran midka akhrinahaya ee beriga etoobiya soo gashay muqdisho waxaad ogeyd samaynhayeen aad garanaysaan wuxuu ku hadlayay xataa af soomaaliga waaba dhibahayaba kolba xagga u boodi oo xagga u boodi warqadda u qorayd xataa ooma diyaarsanayn inuu meeshu meel balaaya ka dhacdo lagu baabay ahayd xataa luuqaddii lagu hadlayaan la garanayninba si u qoranta musibada dhacday ee la yaab kale ka mid ahayd qodobka toddobaad haddaan usoo daadego nimanku niman ciil isku qabay ahaayeen meeshu shir culima ma joogine rag ciil isku qabay ood mooddo laba riti oo qoodh ah oo labagee laba keem oo daaqaya ka soo dhexbaxoo bannaan u dhexey isugu imaatay aad mooddaa meesha la isugu keenay laba riti oo baarqab ah rag isku ah oo ciil isku qabay oo isku maqnaa oo meela iska isugu imaadaan oo iskugu nijaastamaan waayey baa meesha la isugu keenay culimo walaalayaal oo meesha iskugu imaanine ilaahan ka cabsano qodobka sideedaad ee meesha iiga soo baxay xogta aan helay waxay ii sheeg waxaa la ii sheegay raggaan weliba ku kalsoonahayna ii sheegeen raggaa ii sheegayna waxay ka soo waxaa u soo tebiyey raggii shirka maamulayay rag ka mid aa usoo tebiyey nimanka wadaadaha ah siaad ogeydeen ma arkayseenba inta suufiyada mushrikiinta mayna waxay u badnaayeen waddanka dibaddiisa waxa etoobiya xaggaa ka imaaday wax xaggan iyo kenya ka tegey wax maxaa la dhihi jiray ii sheegay ka tegey yurubtan iyo meelahan kale iyo afrika soo ka imaaday waxyaalaha adag u qosla waxaa ka mid a laba nin oo soo afrika u aqaanay oo caamo ah oo midna baasboort diblomaasi ah wato niman albayaan la yirahdo citaanka meesha ugu magacaabana ka tirsan madax madeero la yirahdo meesha ku arkayay bidhaantiisa mid kale intuu ka daran oo yuusuf la yirahdo oo baasaboor diblomaasi ah wata oo jaajuus oo la yaqaanana uu ku jiraa laygu yidhi asaguna laakiin axmed deere indhahigaan saaraya yusuf caman wejigiisa u garanayay waa caamay laa yaktub walaa yaqra dadka miyaa la khaldayaa xaggee loo socdaa yuusuf ninka la yidhahdo asna waa nin dimuqraadi waa nin maxaa dimuqraadi ah waa digtoor rag dakaatire ah waa jiraan aqoon leh laakiin waa farakuturis waxaan kalantay waraaqaha la ordahaya meel bay wax ka xarxariiqdeen farwe meel laga baxay sacuudiga la tegay haddana muqarar kalante ayaa loo soo meelaha lagu soo xarxariiqay shahaada wax lagu lagu magacaabo meelaha laga soo diyaariyay oo lala diyaariyo meesha la keenay wuxuu risaalatu magister buu sameeyey risaalat wuxuu digtoor uu sameeya lagu leeyahay waxaynama yaqaan laa yaktub alaa yaqaan kaa marka digtoorka sheeganhaya oo jaajuusa oo baasaboorku wato baasaboor diblomaasiya uu yahay adduunkana meel alla meesha la rabo shir kasta oo la qabanaya ka qayb gala baa meesha ku jira markaasaan waa shirka culimmada cabdiraxmaan shariif ood garanaysaan oo mulxid ah oo bilad maraykan ku siiyey maxaa biladda lagu siiyey inuu jaajuusay ummaddii meeshuu joogo joogtay cabdiraxmaan sheekh cumar ninka la dhooya cabdirasaaq xaashi raggii jaajuusay gabdhihii iyo wiilsha muslimiinta ee soomaaliyeed ee qaarkoodna hadda xabsiga dhamaystay ee la soo daayay qaarna weli ku jiraan oo weliba sanado badan usii dhiman yihiin raggii jaajuusa shirka inta ka soo qayb galeen waa culimo subxaan allah raggaa culimo maaha niman yahood ilaah laga cabsado meesha culimo ma joogto intaan tirinayo oo dhan waa inta salafiyada sheegata weye ayay salafiyatin hada salafiyatun qiimatuhaa an takuuna jawaasiisan taas miya salafiya ah maya salafiya maa shaqo kuma leh salafiyadu ikhwaani marka shirkan balaayo xambaarsan yahay musiibuu xambaarsan yahay shirkan shir ilaahay subxaana watacaala ummadda ka nabadgeliyey buu ahaa shirkan shir ilaahay subxaana watacaala uu dhagartii iyo kaydkii laga rabay rabbi subxana watacaala uu ku celiyey ayagana ilahay fashiriye iska daa qof wax garanhaya caamadii joogtayba waxay leedahay war waxaan wadaada ma ahaane maxaa khaldan qodobka sagaalaad ama sideedaad waxaa weeye niman kan meesha ku shiray dhiil baa lagula jiray saan soo sheegay ninka la yidhaahdo biden iyo raggiisii ayaa waxay xasan sheekh ku amreen in shir la qabto shirkaas oo la yidhi nimankan dhallinyarada dagaal waa laga- waa lagaga qaadi waaye fikirna fikir baa wax ka qabta fikirka aan wax ka nimanka wax ka qaban karo waa fikir diimad in la helo fikraddaana waxaa soo jeediyey nin kaalinin ah la taliyaha madaxweynaha ahna la taliyaha amniga asaga biden iyo ninkii maxaa dhihi jiray wasiirkii eh, eh, ninka waxaa dhihi jiray si-iyada haystay iyo ninka wasiirku khaarijiyaha afartan baa ka shiray xasan sheekh baa markaa shirkii markuu dhammaaday loo yeedhay maraykan buu tegey xasan sheekh baa shirkii la hordhigay barnaamijkii marka xasan sheekh la hordhigay wuxuu yihi xasan sheekh dhaqaalan u baahannahay dhaqaalihii xasan sheekh waxaa la yidhi annaga kula garab taagan qaba shirkan asaga yaan u yeedhaa xasan sheekh waxaan xogta ku hayaa raggan waaweyn oo culimmada soomaaliya sheegto oo dhan inay ka cuur daarteen oo ay diideen qaarna telefoon ka qaban waayeen qaarna ragga u diray ay ka cuur daarteen shirka raggii agaasimahayay dowladdan kuwan shaqeynayana ka tirsan inay u soo sheegeen waa sanad caali ah ninka soo sheegay warkii aniga hal nin baa noo dhexeeyey inay ku yidhaahdeen nimankan waxaa loo ballan qaaday sh- tiirkooda oo go-an baag ah kuwa dibadaha ka imaan haya waddanka wixii ka baxsan ka imaan haya go-an baag ah iyo shan kun oo doolar markii shirku dhammaado in farta laga saaro jiifkooda iyo cuntoodana dowladdu ay bixiso kadib markii shirki dhammaadayna loo yeelo yidhi culimo allahi waa tiro badateen aad waad u fara badan tihiin dee waajibkana diintana waa di- uu inaga wada saaran yahay iyo wax- waxay waxay markaa diin ku sheegayaan wadaadahana maxaa la- diin ee dowladdana dee dadkii iyo dalkana idinka askar waa dalkiina iyo dowladdiinni marka raalli ahaada shanta kuna waa idin suurtagali weday googa idinkaa soo goosteen baaggan waa idinka bixinaynaa laba laba kun oo doolarna waa idin siinaynaa shan kun oo doolar ayaa lagu ballamay in la siiyo laakiin laba laba kun oo doolar ayaan idin heli karraa baa waad fara badan tihiin almost rag waxaad noqoteen maxaa la ii sheegay laba boqol oo nin saddex boqol oo nin ku dhawaa noqoteen lacagtina haddii leedahay min shan kun dhowr milyan bay tegeysaa ma awoodna lacagtaas weliba tan laba labada kun aan idin siinaynana waxaan u doonaynaa dayn baan u doonaynaa oo deeqbixiyaasha iyo UN-ka iyo xaggaasan aadaynaa iyo maxaa dhihi jiray aan aadaynaa oo looga jeeda marka ayada ah in ayaga lacagta inti laga goosto lacagtii loogu shirka loogu talagalay ee Mareykanka iyo labada dowlad iska- aan ka hadlay ay iska kaashadeen in marka ay qoladan dowladda sheegan ayagu ay cunaan waa la isqabtay madaxaa la isla galay dood dheer baa dhacday waxaa la yidhi dakanaadna geliseen kow nimankii faraha fududaa horta waa noo loogteen waa qodob waa qodob labaad ee shirki culimmada wax culimmada waxaad u ballan qaadeen iyo ballanta ka baxeen oo munaafiqiin baa tihiin oo ballantaad nooga baxdeen waa qodobka saddexaad ee waxaad noo sheegteen waxaan ahayn ayaad nagu amarteen oo wixii meeshan murteedka lagu sheegay idinkaana amarteen annagu waxaan rabnay intaan ka hadalna fikirka annaga wixii markaa noo muuqdo inaan ka hadalna laakiin idinka waxaa tiraa ilaa ilaa waan arrintan laga hadlaa tirahdeen arrintaad soo qorteenna laba dhaa fikiraad tirahdeen waadna khayaanteen in dhexdooda madaxa la isla galay kadibna lagu soo gebagabeeyey intina lagu wirsana la dhihi lahaa nimanka lacag bay rabeen lacagtina way waayeen dowladdana intaan intaan hadal naga daba hadli lahayd aan iska aamusno labada kuna aan qaadano waa horta in la ogaado waxaan shir ma ahayne dhiilar buu ahaa wax dhiilara ayuu ahaa kaasi waxa uu ahaa ibnu muflix qaybta labaadna ah habeen dambe ayaad dhegaysan doontaan بدين عظيم
waa taaqabaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka ilbeyte oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa waxa ay beesha hubeer ee wilaayada gado ku qabsatay munaasabad ay kasoo qayb galeen dad aad u badan munaasabadda ayaa waxaa goobjoog u ahaa mas-uuliyiinta gado oo uu ugu horeeyo weliga gobolkaasi sheekh cadan sahl abuuturaab sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa suldaanka guud ee beesha hubeer iyo nabadoonnada beesha munaasabadda ayaa lagu dahfuray aayado qur'aan ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت وما كنت متخذ المضلين عضدا صدق الله العظيم intaasi kadib waxaa hadalka lagu soo dhoweeyey ugaasa guud ee beesha hubeer ugaas ibraahim maxamed nuur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaaliyaal ilaah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskule oo liinkooga korna namooyinshay haanka kheyr badan nimatulislaam waliimaanna waafaji yaa mahadaas dhammaantiya iskule uma intaas kadib walaalaha muslimiinta ah oo derisyada gobollada dheer ninkukooy wajazaakum ullahu kheyr yasiin lana dhammaantiin oo farxadda eleemasaarka walaalkan insha allahu cabdiraxmaan niilaqiibsadoohay wajazaakum ullahu kheyr yasiin lana En insha allahu intaas ka bacdi may lanaaha dadka safarada dadamay ku kooyay shabeellada hoose en bay gedo jubbo dadka insha allahu inta badan intaasa in iska badan yihiin marka insha allahu dadkaas walaalaha muslimiinta ah majarajarna booqashada wanaagga badan soo dhoweynta isla ta'kiidinta ugaaska sanooyinkii hore majarajarna ilaahay subxaanahu wa tacaala dad muslimiin ah oo dhiijo anxuri in i dadkaas walaalaha ay midnimadiyo midoobaanka tiragale yacrantiyeeda ah ilaahay yan in suurtageliy uma intaas kadib dhallinyaradaas yan in suurtageliy marka insha allahu dadkaas walaalaha ah hadafkaas iyo wanaagga badan dhiijo iyo naftiyo iyo maalsho kabii yoona intii batisho hadidiyo allah ku agbala intii lidagaalamaasona maylana ilaahay hajibi gaalada kumada ah marka insha allahu en may kale intaas ka daraane een kulley dadka walaalaha eh may dareema saana intii kulunkun ka hor dowro todobaberi socotay iyo deegaankun ku socotay dowradaas hadaf iyo may haayihiin in beeli reer gidoo reer hubeere tahayti iyo kadoorata ugaas beelas midayaw wanaagga diinta shareecada islaamka islaaxinta qabiilka dhatiis yaa insha allahu taladii ahayti iyo muddada usbuuca socotay markii isbuuc yuusa gebagabaawey haddana insha allahu may laka dooraday ugaas cabdiraxmaan marka insha allahu ugaaskii isuga hay si guud ahaan maynan ilagaada fadaane nuqabada soomaaliyeed oo inta fadhiya oo afarta gobol ama shanta gobol ama lixta gobol soomaaliya ku kooban ku kooyi may fadaane in ugaaskaasna nilagaada insha allahu waa nilagaadaan fadaan haddii ilaahay er intaas ka bacdi in saddex boqol kilomitr shan boqol kilomitr naxniisku gudub lanka walaalka ee muslimiinta ah shareecada islaamka qabiilka ku xukumaaw tiyeedahay may balanaa allihii niinwaalya ka mahadsan may balanaa xarakatulshabaab mujaahidiin oo anku orey amiirkeen abu uweyda wajazaakum ullahu kheyr yalana may dareemane aas-aaska jihaadka dad kooban in koowta iyo ilaamiyaan oo laku yaaba in hal qof lama qof saddex qof afar qof ushamari geekana may dareemanayo tum i kow ku walaaya shareecada islaamka laka xukumooy unina insha allahu may diyaaran enaa haddii una si guud ugaaskii guud ama suldaankii guud beelo soomaaliyeed oo afarta gobol banaadir shan inkaata odoy ku hayni haddii un en oo intixaamkaas dartiis una ka dhaw afkaas una ka dhawaaqana marka insha allahu may ballan qaadanahe in shareecada islaamka ugaaska cusub iyo suldaan sheey oo ku horreeyeyba shareecada islaamka in una qabiilka ka xukunno unun insha allahu yo waajibna saaran ee waana qaadane marka insha allahu en gaaladana may lanaa en haddii un en nuqabadii soomaaliyeed gaar ahaan haddii unan noqobadii hubeereed gaar ahaan gedo haddii unan gaar ahaan haddii unan kow iyo tobanka walaay unan insha allahu dhini kiigana beeli reer hubeereed haddii unana insha allahu muslimiinta dabeelmaha kugala doon mar kale insha allahu intaaska daraane oo farin faraane insha allahu dadka walaalaha eh oo nin khidmeey shaqada iskullahay owki ilaa iyo shalay iyo wali ku horreeyey insha allahu yoon unsulinay ilaahay maalin int ku tabaryelin ajarsho ilaahay kor weele dadka walaalaha iyoona haniin gurmudi maalin asan int ku tabaryartiin ilaahay isina ajarkin iritasinka dhambal insha allahu En may kale lanaa dadka beelan dhaladi oo en insha allahu ge- gobolkun gedo markii aan ku hadala en af ahaantiisna aan ku hadala inta badan murtadiinta ilaahay noo kaafi maka jarna ilaahay yaa rantiyeedeena waafajiye gaar ahaan may lenaa en haddii ii shabeellada hoose eta haddii ii bay eta haddii ii eta en jubbooyin eta haddii banaadir ii eta insha allahu intaasna may lenaa haddii toobadaasiin furun in jidka muslimiinta isan haqaadaan xasan sheekh maxamuud lankii kidayda beri ku anaa ogaadasaan haddii diinshow qaadadaan diinka islaamka qaadan uun haddii warkii hasan guurguurta ii qaadadaanna amiirkayna guud aw weydi qaadane marka insha allahu inaa buraa'u minkum wamimaa tacbuduuna intaasa selana marka insha allahu wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa ogaaska guud ee beesha hubayr ogaas ibraahim maxamed nuur munaasabada waxaa ka hadlay salaadiin badan oo ka socday qabaa'ilka gobolka oo dhan iyagoo bogaadiyey beesha hubayr iyo hoggaankeeda cusub suldaanka cusub oo lagu magacaabo cabdiraxmaan iftiin cabdi ayaa ballan qaaday in beesha uu ku dhaqayo shareecada islaamka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي أم هذا سولا ما هذين كوكرنا ونعمة الإسلام هريت إلهي أسولا ثم مركز بعد شيء ولاية إسلامك قدو هير قبل إيو هير دقمو إيو هير تولو yaanka ma hadnagaana arantuu juhdi badanka biidi iyo dadaal alxamdu lilaah mayba aan ma hadnagaane walaalaha muslimiinta meel dhow iyo meel dheer balyanku weeri oo hana ajiibeen xafladda qiimaha badan oo ku dhiidi degmo deegaanka ilbaato ha ku qiib gashi walaalahaas aan kama hadnagaano khaasatan mayba aan ma hadnagay dadka saaxiibidaya oo ay kasaayaan wejidiyo an in kasaaw oo deegaanada dhowdhow oo dirisidaa sida reer leysameed sida reer eelaay sida reer yantaareed sida reer macallan weyne sida reer oormale sida reer ajuuran saaxiibo badan ahayn falilaahi alxamd intaas kabacdi mayba aan mahadnagay walaalaha muslimiinta oo rantuntan ah abaabuleen oo muddo badan juhdi iyo shirakbiyeen yaan ka mahadnagaan walaalahaas muslimiinta ilaahay umaysiin lahaa garabkii inku bata adduunya aakhara ilaahay umaysiin lahaa walaayada islaamka guulsiinsii ilaahayow gaalada ilaahow gaalada jibi ilaahayow gaalada jibi ilaahayow duleelese geeka la rakabay ilaah wiina waa hadoo laftinka oweel oo gaalo laka ridi ilaahayow oweel maxaa yeelay waddanka islaamka kitaabka qur-aanka laga dhaga maahay ugaasaa ate beelaha hogaamiyaase kitaabka ilaahay in aan ka hogaamiyo fade haddii kitaabka ilaahay laka hogaamiya la ero أول كتاب إلهي إنك هو سنين أرده كويان ها وقاس مجرى ما يبقى وقاس كان كتابك الله إيه سنود نبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني يون اسقرب قبسنو قال هذا سنوينو مجاهدين تقرب سرمنو ساسا ديارن أنا الله أكبر صاحبتي ميل كستو يكو كويان ما يسين لها سو دوين بدن سو دوين بدن يس سين دو هيان انت اسكبادي may baa siin lahaa odayaashii ugaasidii ambada anayb ugaas oo ahaayeen korsho aana dembiyi ku suubii jarne oo anuub ugaasnu ahaayeen deegaanadanay xeeran oo korsho ambadan ugaasnu ahaayeen halii jareen may siin lahaa anina is adhoweytaan oo ay barbaaradaan wali qalad adhiyoon iinka sabartaana siinku fadee marka insha allaahu beesha hubeereed may siin lahaa kitaabka allaah inaan siinka horka ha doono walkel aanan awoodna wali un iska waayno fasaluuhu ahla dikri una dadka oo kitaabka ehel shay una idla kooyana hoobaan qaldonaan la gobodaaw hooba isan qaldantiina la siin gobodaaw hoo ushisa siinka jiifi toob ugaasa udeerana geeka arrantuseeka dhii kortoosna ridoon tamba aan saas ugaas makiihi kitaabka ilaahayaa ugaasiinka ahaa walaalahay muslimiinta haddiisan yetiin hal inka gargaaro arrintaas antaas kabacdi walananka dheeradaawma lee wacdi iyo waana walaalihii hortay haay ayaa ka filan lahaade kitaabka ilaahay inaan siin hoggaami diyaaranga tiina reer hubeereed kitaabka ilaahay iyo sunnadu nabi maxamed inaan siin hoggaami diyaaranga tiina anina siin lagaadadi
intaasi kadib waxa ay beesha hubeer kulanka ka soo saartay bayaan laakiin aan idiin soo gudbinno kelimad uu munaasabadda ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh aadan sahal abuturaab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا نفتيدي نفتينا وحاو دردارم يا تقوى الله سبحانه وتعالى si muuqata iyo si qarsoonba inaynu ilaahay subxaana wa tacaala uga baqno waxaan u mahad celinayaa beesha hubeereed ee runtii halkan fadhida maanta xafladdan halkan ku qabsanaysa wilaayada islaamiga ee gedo waxaan sidoo kale u mahad celinayaa qaybaha kale ee beesha hubeereed ee ka yimid wilaayaadka bay shabeellada hoose iyo jubbooyinka waxaan leenahay jasaakum allahu khayran sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa odayaashii iyo nuqabadii iyo ugaasyadii marti sharafkii tirada badnaa culimmadii ka soo qayb gashay xafladdan ee isaga yimid wilaayaadka bay jubbooyinka gedo iyo waxa weeyaan eh, shabeellada hoose waxaan leenahay iyagana jasaakum allahu khayran ajiibiddii aad soo ajiibteen yacni imaanshihii naqiibkan duubiddiisii wilaayada islaamiga ee gedo waxaan idin leenahay jasaakum allahu khayran intaas kadib xafladdan qiimaha badane maanta aynu joogno waa xaflad yacni diini ah xaflad lagu duubayo naqiib islaami ah wuxuuna ka mid yahay naqiibka cabdiraxmaan nuqabada islaamiga ah ee gobolka gedo ama wilaayada gedo waxaan leenahay jasaakum allahu khayran Eh, laba arrimood ayaan u dardaarmayaa sidii raggii iga horreeyey ay sheegeen beesha waxaan leenahay naqiib baad duubteen waxaad ballan qaateen inuu shareecada idinku hogaaminayo aad raacaysaan shareecadaa u dabagala naqiibka cusub waxaan leeyahay soo dhowow insha allahu tacaala yacni waxaad ka mid tahay nuqabada islaamiga ah ee wilaayada ayaad ka mid tahay waxaad ballan qaaday shareecada inaad ku hogaaminayso yacni halkaa markaa insha allahu tacaala ka wad ilaahay subxaana wa tacaalana ha kula garab galo annaguna macaaga ayaan nahay jasaaka allahu khayran Eh, inta haddaan ka gudbo ikhwaani fillaah si guud waxa aan ku jirno yacni waxa weeyaan waa camal islaamiya waxaan ku howlannahay naqiibka la duubayo yacni mujaahidka socda madaarista furan yacni raayada suran yacni waxaasoo dhan waxay u khidmaynayaan allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa kitaabkii isaga ahaa gaala waa diidey inuu dhaqan galo shaqeeyo way diidey sidaa darteed maadaama iyadu diiday annagu waxaan leenahay annagu waa socodsiinaynaa mujaahidiintu waxay nafya maal ku bixinayaan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inuu kor noqdo marna uusan hoosu dhicin taas ayaana adkaanayso insha allahu tacaala allah hadalkiisa waalcaaqibatu lilmuttaqiin allah subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inuu nusrada iyo gargaarka uu siinayo dadka mujaahidiinta ee muslimiinta ikhwaanay fillaah si guud dadka muslimiinta ahi waxa weeyaan waa walaalo waa walaalo weeyaan marka waxaa la doonayaa jameecada islaamka in la dhowro mar walba midnimadeenna inaynu ilaalinno waad ogtihiinoo shalay sidaynu ahayn sidaynu u dagaalami jirnay qabaa'ilku siduu isu haystay reer reer inuusan u gudbaynin waynu ka warhaynay middii iyada ilaahay subxaana wa tacaala ayaa inaga soo bixiyey waxaynu kaga soo baxnayna waxa weeyaan aljihaad fii sabiili illah yacni dagaalka aynu ku jirno cadowga ilaahay subxaana wa tacala aynu kula dagaalamayno kaa ayaa wuxuu yahay midka aynu maanta isku garabsanayno walaalo aynu ku noqonnay dadkii qabaa'ilka muslimiinta ay ku heshiiyeen cadowgii shalay ku kala dhex jiray uu ka dhex baxay taas weeyaan haddaynu taa dhantaalnana waxa weeye cadowgu sida uu rabay weeyaan inuu reerba reer u qaybiyo reerba reer ku dilo reerba reer maganasaa ku dhufto yacni laba isu gelis- geli weyda yacni ay jiri weydo markaa sidaa darteeda marka dagaalka inaynu u guntano insha allahu tacaala inagoo ka duulayna hadalkii alle subxaanahu wa tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إنينو من نمدن نحوشنو إنينو عدو تلذي سديدنو إنينو تفرق إسكيلا لإنه إن شاء الله تعالى أين نان كلا هارين oo maalkiina inaynu bixinno yacni naftiina inaynu bixinno yacni maalku waxaad ogaataan waa shayga koowaad aayad ma jirto allah uu kaga hadlayo wuxuu soo hormarinayaa yani maalku soo hormarinaya maalkuna waa waxa koobaad oo dagaalku maanta uu ku soconayo waa maalka weeye naftiina waa midda labaad weeyaan hal aayad baa waxaa jirta qur-aanka yani lasoo hormariyey nafta inta kalena maalka ayaa lasoo hormariyey aayaddaasi waxay ahayd in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna ninka maanta shalay ku jiray galcad ka dagaalamaya yani ragga badan cadowgaa lagu laayey dadka ay sugayaan waa inaga maalka dadkay ka sugayaan waa inaga yacni waxaa la rabaa inaynaan marna iste- aynaan seexanin mar walba inaynu ducada badinno qof walibana uu istaago haddana waxaan rabaa insha allahu tacaala naqiib cabdiraxmaan insha allahu tacaala inuu halkan iigu yimaado insha allah qorigii iyo raayadii insha allah si aan u guddoonsiino insha allahu tacaala jasaakum allahu khayran kani waa kitaabkii ilaahay weeyaan Ee, waxa dagaalku uu ka socdana yani waa kitaabkan ogaada yani gaaladu waxay leedahay yani waa inaad u xukun tagtaan yani qaramada midoobay waxa loo yaqaano annaguna aan u naqaano gaalada midowday waxa ay soo saareen oo dasaatiirta oo qodobada oo aad maqashaan u xukun taga annaguna waxaan leenahay waxaan u xukun tagaynaa waa ilaahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala naqiibka waxaan leenahay kaas ku hogaami insha allahu tacaala reerkii ee tan aad u jeedaan waa raayadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qabiil ma jiro yacni moogtahay ciidan ma jiro ilaa waxa weye raayadaa ayuu wadan jiray waa raayadii nebi maxamed allahu akbar waxaan leenahay gacanta ku qabso insha allahu tacaala kan waa qorigii gacanta midigtana wuxuu ku haysanayaa kitaabka midda kalena waa ku difaacaya waxaan leenahay qabso insha allah jazaakum allahu khayr kan waa qoriga booshkiisii weeyaan iyo rasaastiisii waxaan leenahay iyadana booshkaagii weeye insha allahu tacaala ku dagaalan waxaan leenahay ilaahay subxana wa tacala naqiibkeenna allah noo barakeeyo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar baas dhiga dhiga jazaakum allahu khayr جزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين gudhadadkii waxa ay beesha hubeer munaasabadda ka soo saartay bayaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha hubayr waxaa in muddo ah beesha hubayr ugu socday wilaayada islaamiga ah ee gedo dowro ay barbar socotay sharweyno looga hadlayay sidii ay u yeelan lahayd beeshu naqiib ku hogaamiya shareecada islaamka maadaama naqiibkii hore uu noqday ugaaska guud ee beesha hubayr ee wilaayaadka islaamiga ah oo dhan dowradaas iyo sharweynahaas oo socday muddo shan iyo toban maalmood ah waxaa ka soo baxay qodobadan soo socdo kow beeshu waxay duubatay naqiib ku hogaamiya shareecada islaamka labo beeshu waxay garab taagan tahay naf iyo maalba jihaadka ay ka wadaan mujaahidiinta bariga afrika saddex waxay beeshu ka soo horjeedaa lana dagaalamaysaa waxa uu ku sheegay murtad xasan garguurte macwiisley iyo cid kasta oo ka soo horjeeda shareecada islaamka afar beeshu waxay ugu baaqaysaa murtadiinta ayada ka dhashay inay allaah u towbad keenaan kana soo baxaan safka cadowga shan beeshu waxay ka soo horjeedaa xaalufinta bay-ada lix beeshu waxay bogaadinaysaa sida habsamida leh oo ay mujaahidiinta ugu hortageen xamladda uu ku dhawaaqay murtad xasan garguurte toddobo ugu dambayn beeshu waxay mahad ballaaran u celinaysaa allaah mahadda allaah kadib sidoo kale waxay u mahad celinaysaa walaalaha xarakatu shabaabilmujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee gedo sidoo kale waxay u mahad celinaysaa martisharafta ka soo qayb galay xafladdan taariikhiga ah wabilaahi towfiiq
guud ahaana intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhuuxa barnaamijka la mida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo fii amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم